dadka ayaa gaarkee qaba waliba yolimideena han lityo lexaadan dhammaystiriyina markilan fiirow dhinaga bini'aadanimada iyadoona weli hanbaahayaa gaarka qaba lantixgeliyowa adeegyada hansho iyo baahanyina sida goobo iyo awoodna inishaleediyo seedan amaba si aadayyo markaasayo marana maadaama yombadiin haano gaara ka dareero weliba hano ula isticmaalowa kuwiin cabdulleh weliba dadka baahayaa gaarkee qaba waana xogayaha ururka naafada weliba iyo cabasho ku muujiday culeysiyo wajahana naafada gobolka muduga taas oo iyo kula kulmaana dhibaatooyin jireed iyo weliba tiqalba marookuweyn cabdulleh ayaa sheegtay in dadkan iyo ambaahayina caawinaad dheeraad ah oo dhiniga nololeeh maadaama yihiin dad litio lixaadan dhammaystirnayna maamulada gobolka kan degmada iyo hay-ado taageerow dadka naafada eh yaa waliba yoandirtay fariin eh si dadkan markaasay lanku warqabo lahaaye aad iyo aad bay u mahadsan yihiin inta wax ku tarta kolley marar badan baan arkaa oo in aan maaragtay lagu dadaalo laakiin waxaan jecelahay meeshaas iyo meel kasii sarraysa in la geeyo waxaan aad iyo aad ii sheeg aan uga codsanayaa xarumaha community serviceka ah sida hoteelada meelaha maqaayadaha wax laga gadanaayo isbitaallada goobaha dadweynaha oo dhan saldhigyada in dhismaha mar kasta wuxuu leeyahay jaranjaro aysan awoodi karinin dadka baahiyaha gaarkaa leeya inay galaan qof kasta oo wax dhisanhaya inuu sadaqana way u tahay inuu ku daro qaybta raamka oo dadka naafada ay accessibalka ah qolalka inay ku daraan meesha oo loobiga ahoo hore inay ku daraan xarunta ii sheeg in lagu daro oo waxbarashada xarun kastoo waxbarasho aad baan uga codsanaya uguna dhiirigelinaya waayo haddii qofka naafada ah aan loo dhisinin meesha sagxadda uu ka soo gelayo midabta koor bay ku noqonaysaa hadduu ii sheeg dabcan xitaa inuu saldhigga yimaado haddii saldhigga jaranjaro yahay qofkaasi dacwadiisa ma gudbin karo haddii la dulmiyey hadduu rabo inuu isbitaalka tago sidoo kale hadduu rabo inuu meesha kafeteriyada uu kasoo kafeegareeyo sidoo kale waxaan aad iyo aad uga codsanayaa hoteelada la dhisayo oo wax walba in lagu daro qaybta dadku ay degahayaan oo ii sheeg ay u asiisbalka leh oo leh meesha laga gelhayo sidoo kale waxaan cod dheer gaarsiinayaa qaybta ii sheeg duulimaadka diyaaradaha iyo dadka ayraboorada maamula inay diyaaradaha ay helaan qalabka dadka naafada ah lagu dejiyo oo dadka ayaga oon jirkooda la taaban ama aan si qaab daran loo qaadinin dhulka keenaya